xildhibaanka bariga ismaamulka wajeer qareen aadan daa'uud ayaa maanta deeq raashiine waxa uu gaarsiiyey shacabka bariga wajeer saddex gaari oo laba ka mid ah ay wadeen raashiinka qutulduruuriga ah ayaa waxaa loo qeybiyey maanta qoysas danyar ah oo ka soo kala jeedaan degmooyinka bariga wajeer mudane aadan daa'uud ayaa sheegay in raashiinkaasi la doonayo in la gaarsiiyo dadka aanan haysanin saddexda waqti waxay cunaan asalaamu calaykum waxaan joogaa eh, qorof xaraar sub county headquarterska qorof xaraar sub county oo magaalada qorof xaraar ah waxaan keennay laba gaari oo cunto ah waa saddex boqol iyo iyo lixdan bariis ah iyo laba boqol iyo lixdan oo maharaago ah waxaa iska leh sub countygan wajeer ee qorof xaraar marka inta location oo sub countyga waa loo yeerayaa jifafka waa loo qaybin doonaa marka inkastoo magaaladan la keenay laakiin waxaa cuntada waxaa iska leh sub countiga oo dhan marka cuntadaas waxaan ka keennay dowladda kenya weliba xafiiska special programs waxaa amarka soo bixiyey wasiirka la dhahaa wasiir mheshimiwa ruku iyo wiil oo annaga noo dhashay oo p s meesha ka ah ismaaciil marka waxay soo direen maadaama aan inta imaanaya waxay dhaheen way kaa sii hormari way keeneen waa ku mahadsan yihiin gaari kalena uu soo socdaa isagana non food items wada raashinkan waxaa looga galay dadka danyarta eh oo ku deg oo degan subcountigan waj- eh, qorof xaraar ma aha qof kasta danyarta si kastaba ha noqotee mudane aadan daa'uud ayaa wada dadaalo iyo juhdi lagu bixinayo sidii bulshada danyarta ah lagu garab istaagi lahaa taasoo uu ballan qaaday inta muddo xileedkiisa ka dhiman in uu joogteyn doono dadka danyarta ah sidii lagu garab istaagi lahaa cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta star ismaamulka wajeer